walaalow khilaafku noloshu ka mid yahay haddii ugu horeyn haddaan fiirino dhanka mooshinada oo ka taagan dowladda federaalka dhexdeeda baarlamaanka iyo madaxweynaha baarlamaanku howlihiisii iyo waajibaadkiisii ay kamid tahay inuu wax soo jeediyo uu wax sheego uu wax naqdiyo wax curiyo marka taasu dee ma inaan ka hadalno un anagu dee markaasi wax hadda oo oo macno gaar oo ay sameynaysa ma lahan waa un waajibaadkoodii waaye ama wax ha diideen ama wax ha dooneen marka taasi halkaasaan uga baxaynaa dhankan baydhabo iyo arrimaheedana un kolley un dowladda federaalka waxa ay ku xiran tahay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda iyo nashqadaha iyada u yaalla ay ku xiran tahay laakiin haddii aan fiirino waxa keenay labadaas arrimo un qorshooyinkay dib ugu noqonaysaa shay walbaba qorshaa marka hore loo dejiyaa haddii dee wixi ay socon waayaan mushkiladda ama waxa qaldame un waxay ku noqonaysaa takhdiidkii hore ama balaankii hore la sameeya markaasi ay dhaliishu noqonaysaa ayadaa dib loogu noqona ma jira wax xidhiir oo ka dhexeeya xiisadda ka taagan baydhabo iyo arrinta mooshinka ha ha anigu sida aan shaksiyan aan aaminsanahay anoona markaasi codkeyga ama ra'yigayga codgaarana aan ku matanaynin waa xiriir waa ka dhexeeya marka aad fiiriso sinaariyohaadka iyo qaababka ay ku socoto xiriir xoog badanaa ka dhexeeya markaad fiiriso mathalan guddoomiyaha baarlamaanka markii hore qodobada ay isku hayeen ciddii la socotay mutaabiceyneysay dowladda federaalka qodobada ay isku hayeen madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo mooshinka qaabka u yimid waxaa la dhihi karaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u xoog badanaa ka dhexeeya kolley anuu ra'yi ahaanteed qabashada mukhtaar robow iyo xadhigiisa carqalad ma ku keenaysaa ammaanka robow waa muwaadin soomaaliyeed in dowladda federaalka ay qabaso ama ay xirto waa waa dawlad sideedaba waa awood waayo suldo waayo dawladda de haddaysan awood xaq iyo awood aysan ulahayn muwaadin in ay matalan ay la xisaabtanto ama ay xisto ama ay qabato waxay dawlad ku tahay ma jirto way qaban kartaa way xiri kartaa way la xisaabtami kartaa laakiin shayga laga hadlaa waxay tahay ma maxaa ka dhalan kara wax ka dhalan kara dabcan waxaan isleeyahay waxay fiicnaan lahayd wadooyin kale in loo ama xikmad iyo xeelad kale iyo deganaanshiyo iyo mar walba sideedaba ma og tahay waxaa la yidhi maogtahay fudayd wuxuu hadlaya yaa damaanad qaadayo laakiin culays wuxuu keeno cid damaanad qaada loo weyn maayo marka waxaa suuragala sometimes in fudaydku uu wax badan uu uu qaldo suuragal waaye marka waxaan isleeyahay un way qaban kartaa way xeli kartaa laakiin waxaa la heli karay wadooyin kale oo oo arrimahaas lagu xalinka dhantaas aaminsanay sababtoo ah doorashooyin hadda keliya kama socdaan koonfur galbeed isheeg puntland doorashooyinaa ka socdo interferenciga intaas la eg ama galaangalkaasi iyo yani miiska ma saarna macnaha laakiin koonfur galbeed markii arrinteeda sidaan loo farafareeyo xoogaa waa waa is leedahay ama negative impact keentaa shaki noocaasa waa ku gala laakiin almuhiim allaha sahlaan leeyahay inay fududaatona warjeeda ma kula tahay haddii xaaladdu sidaan kusii socoto in doorasha ay ka dhici doonto koonfur galbeed soomaaliya maya ma umalaynayo hadday dhacdana waa un mid iska un gacan ku rimaysa laakiin sida saxda ah qaar hadda xildhibaana aan arkay waxyaabaha ay sheegayan waxaa kamid a masalan inay aada uga xun yihiin oo kaleeto inaysan waxba dooranaynin oo kaleeto waxyaaba badanaa iska jirjiri kara marka ninku dee nin deegaankiisii jooga oo deegaankiisii ay qaar kamida raacsan yihiin ama ciidan leh ama hubaysan ama wa waxyaabo badanaa mudan in maanka lagu haayo marka mathalan nin noocaas oo kale lasoo xiraayo ama lasoo qabanayo marka almuhiim doorashada saan u arko saameyn waxay ku yeelanaysaa oo aada u xoog badan marka iyadana waa iska fududaan doontaa insha allah